dagaalada kismaayo runtii waxaa ka dhacay dagaal dagaalkaas wuxuu ahaa sida loo dhigay iyo caalamka uga hadlay iyo maaragtay miidiyaha iyo qaabka wax u dhexey maarmeen waxyaad u biyaaneen dadka ummadda soomaaliyeed waxaa jirtay maaragtay in ciidan runtii is-abaabulay oo damcaynay fawdo sameeyaan oo xagga aaladda amniga ay wax u dhimaan runtii jidgooye magaalada dhigay in la isku dayay ciidanka amnigu runtii inay hawshaasi xalliyaan wax ka qabtaan marka hawshaasi inay marka dambe isku bedeshay gacanka hadal iyo dagaal oo nimankaas runtii ay dagaal sameeyeen annagu waa isku daynay in lagu xalliyo runtii hadal iyo maaragtay iyadoo ayn dhib dhicin laakiin xoogaa waxaa mooday dad meelo kale runtii ku xidhnaa oo waxaan is leeyahay dad cadowa runtii si uu maaragtay u riixayay in dhibkaasi uu dhacay dhibkaasu hadda waa la xaliyey si kuliyana waa loo xaliyey nabaadgeliyada magaalada runtii way fiican tahay wax hadda barbuleyn kuma jiro dhulashada runtii dadka dhintay dad badan mayn ahayn dad waxaa ahayn la maaragtay afar ruux meelahaas yaa dhimatay runtii dhaawacna waa jira dhaawacu ma badna waa waxaa is leeyahay waa shan ruux meelaha iyaguna hawshaas hadda waa la xaliyey waxaan u sheegaynaa marka adduunka iyo beesha caalamka waawe in aan la la bunbuuninin runtii waxyaalaha noocaas oo kaleeta waa wax meel kasta